Dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa olole wadabanayn ah ka bilowday xaafadda Gacmo Dheere waxaana ololaha wadabanaynta ah ka qayb galay qaar ka mid ah guddiga xaafadda Gacmo Dheere mas'uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ee magaalada Hargeysa Maxamed Dayib Xasan gudoomiye ku-xigeenka xaafadda Gacmo Dheere ayaa ka warbixiyey ololaha wadabanaynta ah noo bilaabmay ololihii caadada noo ahaa oonu ku bareenaynay wadooyinka xaafadda annagoo ka bilownay wadooyin waaweyn oo imika hawsheedu ay socoto darkasaan markaa bulshada xaafadda degan ee gacmo dheere ee weli xaafadda boqon jire waxaanu ku bogaadinaynaa inay degmadooda la shaqeeyaan oy si wanaagsan ula shaqeeyaan ooy cashuurtana soo bixiyaan oo cashuurtaasi waata wax loogu qabanayo marka waxa weyaan annagana wax naga go'an ka degma ahaan inaan ummadayda adeegii aanu gaadhsiino sidii ugu fiicnaynna u gaadhsiino halkan waxaan uga mahadnaqayaa guddida xaafadda oo si weyn weyn noola shaqeeya oo annaga la-aantooda aanan garbahooga maanta aanan dhaqaaqi karayn oo si u fiican ilaa saaka subaxii ilaa imikada haddadaa oo garbahayga joogaan hawshiina la wada dee dhiirigelintaa weynna waxaanu ka helaynaa iyaga oo xaafaddii xoogaalo ah oo si fiican noola shaqaynaya intaa ee wadda een banaynana iyaga ka guddi ahaan ayaa noo soo gudbiyey in wadooyinkaasi ay qabado badani ka muuqdeen oo guddiyada xaafadda gacmo dheere ka dhisanba ay isku xidhnaadaan markaasaan annaguna wax qaban karaynaa qaar ka mid ah guddiga xaafadda gacmo dheere ayaa soo dhoweeyey ololahan wadabanaynta ah iyagoo u mahad celiyey dowladda hoose ee magaalada hargeysa waxaa loogu talagalay maadaama garanwaagu uu xaafadda dhibaato badan ku hayo bal iminka intii laga qaban kara iminka in laga qabto markaa hawshanna waxay socon doontaa muddada labada maalmood ee maanta iyo berri haddii ilaahay ka dhigo waxay muujinaysaa iskaashiga bilaabmay ee ka dhexayn doona guddida degmada iyo maamulka degmada ee dowladda hoose aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa dhammaan madaxdan iyo mas-uuliyiinta halkan isugu yimid annaguna waxaanu nahay guddigii xaafadda kolley hawl adag adag weeye geedkan la yidhahda garanwaagu wax badanna inaga xidhay waddooyin badan inaga xidhay dhul badan xidhay insha allahu laakiin haddaynu gacmaha isqabsanno dowladda hoose iyo shacabkuba aynu gacmaha isqabsanno insha allahu waa dhammayn doonnaa insha allah haddii laha yidhaahdo waana ka soo baxaynaa waddooyinka iyo dhulkaa u xidhay insha allah maanta sidaad arkaysaan waxaa socota shaqadii dowladda hoose waad arkaysaan waddooyin aan la marin intii xaafaddu jirtay in maanta alxamdulilaah ilaahay subxaana wa tacaala aynoo qadaray inaynu bannayno haddii aanu nahay guddida xaafadda ee horumarinta diyaar waxaa naqaa inaanu la shaqayno dowladda hoose degmada